ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا السابعة مسألة تضباد من كفر الروح لو قال إياه لو حق لو حكمية قال نمو ببدعته بسبب بدعته بدعته الساس وديه وحويا لبيمي تاس سببتين lam yuxtaja bihi lama xujaysanayo biاlitifaaqi iswaafaq masalada xukumkaa la isku waafaqsanya iyadoo ay jirto oo culimmadu halkan bal khilaaf la sheega aanu jirin ee ay leeyihiin guud ahaanba dee kol haddii gaalnimo loo xukminayo oo ama la gaalaynayo lama xujaysanayo waman lam yukafar ruuxa aan la gaalayn ee isagoo dee mubtadica ama bidcadiisan sababteed aan lagu gaalayn waa bidco laakiin baa dee waa ruux mubtadica laakiin ibtidaaciisaasi ma keenayo in la gaaleeyo oo uu ku gaaloobo taa ma keenayo qiila waxaa la yidhi kaas sha'nigiisu kaa yahay laa yuxtaju isna lama xujaysanayo oo bihi isaga waa riwaayadiisa iyo wixii uu warinayay mutlaqan dee xaal arrinku uu yahay kaa mutlaq ah oo macnuu ama bidcadiisaa dadka ugu yeedhayo ama yaanu ugu yeedhinba eh dee waxa weeyaan lama xujaysanayo oo dee ruuxii faasiqa ahaa ee macaasnan kale faasiqa kuba ahaa ama fisqiga ay leeyihiin waa ta'wiil la-aan ee ka yimaada xaggan macaasidii waa taa isagabaa la celinayay riwaayadiisaynu hore u soo maray markaa kannakaasuu haleelayaa ama fisqigan dee ta'wiilka xaggiisa kaba yimaadaana kaasunbaabu laba mid noqonaya isna lama aqbalayo waa la yidhi taasi waa qowl wa qiila waxaa la yidhi yuxtaju bihi waa la xujaysanayaa kaa aan bidcanimadiisaasi aanay keenayn dee inuu lagu xukmiyo inuu ku gaaloobay bidcada in lam yakun haddaanu ahayn miman shaksi ama dad aanu kaba mid ahayn yastaxilu bannaysanayo alkadiba been la sheego bannaysanaya fii nusrati madhabihi madhabtiisan ama waa waxaan uu ictiqaadsan yahay uhiilinteed iyo xoogaynteed iyo ta'yiidkeed been inuu sheego ku bannaysanayo aanu ahayn aw liahli madhabi ama dadka madhabtiisa ehelka haddii adugu ay bidcadan wadaagaan kuwaa liajrigood been uu sheego oo iyaga markaa liajrigood uu u sheego ku bannaysanayo aanu ahayn waxukiya qowlkan waxaa laga soo naqliyey dambe can ishaaficiyi shaafici baa laga soo naqliyey bal masaladu kolle way noo sii socotaaye halkan waxaan ku soo jirnay waa ciddaa dee riwaayadooda la aqbalayo sifaadka ay leeyihiin masaa-ishii dee lixdahayd ee ka horreysayna masaladaas bay ahayd dee waxaanan soo aragnay waxaasoo dhan aasaas inay u yihiin laba shardi oo markii hore laynoo soo sheegaynu bilowgii ku soo aragnay nowcan oo ah waxa weeyaan waa cadaalo iyo dabdi marka waxyaalahan aan arkayna in la leeyahy waxaasi way celinayaan ama ma celinayaan oo kala meelo qaarkoodna la ysku khilaafayo kolley labadoodiibay u wada laabmayaano ama cadaaladiibaa dhaawacmaysa oo xaggii ruuxan cadaaladiisiibay wax kuwani wax ku keenayaan iyo raad bay ku leeyihiin oo sidaasaa dee waxa weeyaan loo celinaya ama waa xaggii dabdigii iyo waxqabashadii ruuxan iyo xifdigiisii lagu kalsoonaan lahaa ee inuu sidiisii xadiidkii inoogu soo naqliyey loogu kalsoonaan lahaaba meeshii dhaawac gaadhaya ama waxay ku imanayaane bal asaasku labadaa shardi bay ahayd umuurahana waa umuuro waxyaalaha hoosgelaya oo kale marka masaladan imaka halkan aan haynaana waa masaladii xaggii bal ruuxii mubtadica riwaayadiisii waxba imaka bidca maxay tahay iyo tacriifkeediyo taasi waxaynu u joognaa amaanuba baahanay ma aha in qolooyinkan ruwaadda ana aad bay ugu badan yihiin qolooyin bal mid kasta dee waxa ay ama lagu sheegaye loo nisbaynayaa amyo asbaabahaasi ha kala dunaadeena qolooyin bal bidco loo nisbeeyey way ku badan yihiin saxiixay ruwaadiisan ka mid weeye ee iskabadaa kutubtii kalene dad badanooba taasaa jira cadiga horena kolley qolooyinkaas dee asxaab al ahwaa ama lagu tirinaya inay mubtadicin yihiin dee firqo keliya uun may ahayna firaq kala duwan bay ahaay lahaayeen oo dee malaa kuwii ugu horreeye ugu soo horbaxay waxaabay ahaayeen bal firqadii dee khawaarijta adugu horta dee laga yaaba shiicadna bilowgeedii iyo khawaarijtii waa wax isku waqtiyo soo baxay walow dee shiicadu firqooyinka yeelatiyo khawaarijtu firqooyinka yeesheen iyo aqwaashii isbedbedeshay waxyaalahaasi bimuruuri ilwaqti ay u samaysmeenba haddana erjahoo kale amee nasbiga isaguna waqtiyadaasba soo baxay qolada naasibada lagu magacaabo dee shiicada muqaabilkeed ahaa kolley waa cuhuuddaas dabadoodna iyadoona laba sii dheeraan oo weli saxaabadii wax sii joogaan baa dee wixii aabaalka ama bidcadii irjaa alirjaa walow dee suuradan matalan aada u madmuumka iyo suurooyinka ruwaadda laguba sifeeyey laleeya hebel murji uu ahaa kolley ay farqi u dhexeeyey kala duwan yihiin oo noocan aada usii madmuumka ahe kutubtan caqaa'idkeenna uguba sugane uu odhanayo ruuxuu ictiqaadinayo inaanu maca aliimaan macsiya waxyeelayn kolley taa raggan ruwaadda lagu sifeeye noocaa may ahayn haddana qadariyadii iyo baaba iyaguna cahdiga koobaad iyo waqtiyadaasi intii kuba dhaweyd qarni koowaad aakhirka iyo dabadii ama qarniga aakhirkiisii iyo qadariyadii iyo waxyaalihii baa soo baxay dabal markaa waana lasii kala farqooma loo sii kala baxbaxayay kolley qadariyadaas baanay muctasiladu markii dambe dee waayo usuusha way wadaagsadaan iyo waxyaalo ayaaba dee iyaguna dhici karta inaan nidhaahno oba furuuciyo kaba sii farcoomay ha kala dunaadeen waxyaalana haba ku kulmeen adigu arrinku saasuu socday haddaba markaa waxyaalaha aan tiriyo oo dhan dee ruwaadan axaadiista warinaysa rag lagu sifeeyey baa jira oo umuuraha lagu sifeeyey umuurahaasaa jireene raggaa ruwaadda ah bal jaanibka mooyaane haddana dee dad lagu yaqaanay in waxa weeyaan sidqi iyo taxari sidqi iyo barhkood zuhdi iyo taqwo iyo warac iyo ay kaba dheeraayeen kadib iyo umuurahaasaa jira rag kuwaas kaba mid ahaayo aada uba badnaayo intay jaanibkaas sidqigii iyo waracii iyo taqwadii kulansadeen iyo taxarus waxaas ay kaba dhowrtaan oo dad diintana shirkeedna u ihtimaamaya ahayn ay haddana ugu beertay xifdi iyo idqaan iyo dabdi ayaa jira marka bal umuurahaasa iswada huwan oo kale masaladuna taa weeye haddaba aqwaal dhowrana waan arki doonaayo horta masaladu taa weeye ruwaadana kuma yara oo dee haddaan eegno shiicadoo keliya haddaan soo qaadano ee bal iyadoo shiicaduna ay maraatib lahayd oo curfigaa hore ee salafka kii shiici haaliya loo yaqaanay iyo beerihii dambe kii shiici haaliya loo yaqaanay farqi weyna u dhexeeyay kala duwan yihiin bal markaa dee adigu ay kala sii xoog badan yihiin waxa weeyaan aad bay u badan yihiin oo kale qolooyinka bal matalan ama qadar lagu sheegayo oo kale ama irjaal lagu sheegayo oo kale ruwaadda kaba midiina magaalooyinkaa ku kala badnaa oo markaa kuufo la joogoo kale de waa shiico waxa u badnaaye ama dadka badankeedu nooc shiico ahd ama cali oo horta cusmaan kaba horreysiyaan haddaan inta kale shiicada xooggala gaadhin marka basro oo kale la joogay iyana nimanka qadar oo kale iyo way ku badnaayeen naasibana way joogtay shaamna naasiba waabay uba badnayd bal waxyaalo sidaasaa jira oo dee ha loo kala badnaadeen haddaba bal waxa weeyaan qolooyinkaa ruwaadii bay nooga midiin haddii la idhaha dadkaa riwaayadoodii ha laga tagana jumlo aada u badan oo axaadiisia meesha ka baxaysa masalahaan axaadiisa aan haysano dee jumlo ka mida ka baxaysa marka bal qowlka dee sawaabka ama raajixan oan arki doonaa masaladu taa weeye marka muxuu hadda inoo kala qaaday marka ugu horreysa bidcada martabadeeda la eegayaayo hadday tahay bidco ee aada u adag oo aada u weyn oo keenaysa ruuxan ku sifoobay in la gaaleeyo oo dee bal matalan la gaaleeyo gaalayntaa cid la gaalaynaysana maaha dadkan iyagu dee firqooyinka kala duwanaa firqo kasta intay ku xeel dheeraato arrinkeeda ayay cidda ka soo horjeeda gaalaynaysay ee dee marka miisaanka iyo daabida sharciga la eego bidcanimadani ay gaalnimo keenaysa ay tahay kaas dadkaasi riwaayo ahlu maaha inkastaba dee arrinkoodan kufrigoodani kufri ta'wiil ku yimi oo iyagu isleeyiin waa toosan tahay oo aanay bal matalan iyagii xataa dee fisqi kufrigoodan laga arkaa inaanu garanoon inuu kaafir bay ama kufrinimo lagu xukminayo ee bal taasi riwaayo ahlu maaho kuwaasoo kale waxay kaba soo qaadaan dee kuwii shiicanimo dee kaba tegey ku tarax tegey ee ictiqaadsanaa in uluuhiyada ama ilaahnimadu ay cali soo dhex gelayso oo kale xuluulul markaa uluuhiya fii cali oo kale dee dawaaif baa jirtay dee ama matalan ama kuwa rajcadiisa ictiqaadsanaa iyo waxyaalo adigu sidaa adigu dawaaif baa jiray iyaga kaba mid ahaa noocaas oo kale kuwi iyaguna inkirayay ilaahay subxaana watacaala bal kulliyaadka u mooye juziyaadkiiyo waxyaalaha inuu ogyahayba oo kale ama uu waxa weeyaan taasuu ogyahay oo kale juziyaadka inkiraya oo kale kuwa iyagu wax la ogyahay xaggii shareecada inay wax jirta dee daruur ahaan lagu ogiyay inkiraya dafiraya ama waxaan shareecadii kaba mid ahayn oo daruur ahaantaa loo ogiyay iyagu ictiqaadsan oo kale dawaafta caynkaasee kufri loo xukumayo iyagu riwaaye ehluma aha koley dee jawaanib kuwa kufrigooda ay isku khilaafsan sida qolooyinkii qur-aanku waa makhluuq lahaa ee khalqu lqur'aan oo kale oo dawaa'if culimmada ka mida ay gaalaynayeen kuwa qaarkoodna qowlkooda uu taa kaba duwanaayo oo kalena way jiraan bal ciddii kufrigiisan ama bidcadiisan lagu gaalaynayo isagu riwaayo ehlu maaha lama xujaysanayo itifaaq baanu inoo soo naqliyey walow ay dhici karto in khilaaf yaroo koobani jiro waxaa markaa soo hadhaya kii aan isagu bidcadiisani keen ahayn in lagu xukmiyo inuu gaal yuhu bidcanimada ku gaaloobay bal taas ayaaba iyadiina meeshii imanaysa kuwa culimmada qaar baa waxay kuba tegayaan kol haddii uu bidcaba ehelkeed yahay inaanu riwaayo ehel u ahayn oon waa kaa qowlka uu inoo soo noqliyo lama xujaysanayo inagoon eegin bal waxaan uu warinayaa wuxuu yahay iyo isaga sifadiisa madaaciba waxaan dadka ugu yeedhaya mise maataa inaan eegin oo waxay leeyihin sayn horeba usoo maray ruuxii faasiqa ahaa ee macsiya uu samaynayey ama waajib ka tegay ha noqoto ama xumaan uu sameeye faasiqa ku noqday waa tii cadaaladnimada waa ka baxayo oo lama lagama warin ahayn ruuxa faasiqaa eeg aan muta'awilka ahayn ee fisqigiisu ta'wiil la-aan kuba yimi kol haddii riwaayadiisii la celinayo kan fisqigiisani ta'wiilka wiyo isagu dee fisqigiisa uma muuqdo isagu isma laha faasiq baa tahay bal waa toosantay buu isleeyahay shubhooyin iyo waxyaalo uu laga yaaba uu awiilanayaana way jiraan fisqigaasay ta'wiil yidhaahna fisqigan ta'wiilka kuma yimina kaasuu haleelayaayoo kale arrin kalena riwaayadihiisan dee isaga lagaba warinayo ee isagii laga warinayo waxaa meeshii imanaysa socodsiin arrinkiisii la socodsiiye ninkiioo magaca loo yeelay iyo taasoo kaleo isagii sii la socodsiiye marka taas yaan lagaba warinin bay leeyihin bal taasna waa qowl qowl saddexaaduu shaafici leeya waa laga soo naqliyey bal daa'ifadan baa la eegiyo been dad bannaysanaya oo si ay madhabtoodan ama ra'yigoodan ugu nusreeyaan inay been sheegaan bannaysanayaan inay yihiin ama dadka madhabtooda inay beenba ugu markhaati kacaan ama ajrigooda ay been u bannaysaan dad inay yihiin iyo inaan ahayn hadday noocaa yihiin dee lagama aqbalayo lagama aaminaha axaadiid aan jirin inay noo sameeyaan oo dee xadiid noogaba dhigaan shaafici baa laga soo naqliyay inuu yihi dadka ahlal ahwaa shahaadadooda waan aqbalayaa khadaabiya niman la yidhaha mooye waa daa'ifo shiicada kaba mid ah oo wuxuu leeyahay dadka iyaga waafaqsan ayaa inay been ugu markhaati kacaan ayay qabaan oo masalan haddii nin dee asxaabtiisii kaba mid ah uu leeyahy hebel baan xaqaa ku leeyahay waa u dhaaranayaao markhaati buu u noqonaya isagoo maaq uu ku yeeshay iyo waxba aan jirin markaa aanu u jirin marka kaasoo kale lama aqbalayo waan ka aqbalaya laakiin cid kama aqbalaya ciddii kale waan kaba aqbalaya bal taasna waa la yidhi oo kale haddii dee ruuxu asxaab alahwaab haba ahaadee inuu beenta iskaba dhowrayo oo wixiisii uu warinayona uu dabdinaya ay jirto in waxa weeyaan been lagama aqbalay in waan aqbalaynaa taas laakiin kaasa inaan kaba aqbalayn weli aqwaashi baa inoo socotay laqbada dad baa yar maqnay haddaan ku celiyo man kufira ruuxa lagu gaalayo macnaa lagu xukminayo inuu gaaloobayo bidcatii bidcadiisa sababteed lam yuxtaja bihi lama xujaysanayo oo riwaayadiisii lama xujaysanayo bilictifaaqi iswaafaq ba la isku waafaqsan yahay khilaaf yari waa jira waman lam yukafar ruuxa aan la gaalayn een gaalnimo lagu xukmin bidcadiisan sababteed qiila kaa waxaa la yidhi laa yuxtaju bihi mutlaqan waana ta aan wejkiisa sheegnay iyo jaanibkay qolooyinkaasi kaba eegeen oo asal ahaan mutlaqantuna waxay wadaa ama daaciye ha noqdo ama yaanu noqonin asal ahaanba lama xujaysanayo wa qiila waxaa la yidhi yuxtaju bihi waa la xujaysanayaa in lam yakun haddaanu ahaanin iman dad iyo duur aanu kaba mid ahayn yastaxilu bannaysanaya alkadiba been sheegitaankeed fii nusrati madhabihi waxan uu qabee madhabtiisa u hiilinteeda iyo xoogeynteeda aw liahli madhabi amase dadkan madhabtiisa u ehelkaa iyaga nusradooda iyo u hiilintooda inuu been sheego ku bannaysanayo aanu ahayn sidaa khadaabiya ay ka soo naqliyeen oo kale wuxuu ka yahay qowlkan waa laga soo naqliya can shaaficiyi intaa waa inta laqbeeye wa qiila waxaa la yidhi yuxtaju bihi ninkaa mubtadica ah ee bidcadiisu aanay ahayn bidcadaa takfiir keenaysa waa la aqbalayaa riwaayadiisii waa la xujaysanayaa in lam yakun haddaanu ahayn daaciyatan mid dadka ugu yeedhaya ilaa bidcatihi bidcadiisa ugu yeedhaya walaa yuxtaju bihi lama xujaysanayo in kaana hadduu yahay daaciyatan mid daaciye ahoo dadkii dee isagu ugu yeedhaya bidcadiisii oo nin bidcadiisan u howlgelaya si uu dadka kale ay u aqbalaan ay u qaataan hadduu yahay lama xujaysanayo sababtuna waxa weeye dee kol hadduu bidcadan aanu ahaynuun waxa uu isagu qabo uun eenu wax dee tarwiijiyo socodsiin uu isagu ku kacaya aanu jirin arrinku aanay ahaynuun ninkaa doonaya inuu socodsiiyo bidcadiisii ay tahay qurxintaa bidcadiisa uu dadka u qurxinayo ayaaba dhici karta inay ku xambaarto inuu riwaayaadkii dooriyo uu bedelo inuu waafajiyo sidaa isagu qowlkan inay kollay daa'ifo kastaaba xagga nusuusta ay ka doondoonayeen wax qowlkooda xoogeeya oo maaha qolo kastaaba saasay ahayde bal in dee wax qowlkiisan xoogeynayay inuu bal nusuustii kaba helo taas baabuu ku dadaalayaayo taasaan laga aamin ahayn saa daraaddeed looma xujaysanayo bal taasna waa qowl imaka imakaan hayno wuxuu yidhi sheekhu raximahu llahu tacaala wahaada qowlkan dambe waa qowlkani waaladharu alacdalu waa ka meesha muuqashada badan ee cadliga fiicna uu ku sugsugan yahay xagga cadligana isagu u badan iyo insaafka wa qowlulkasiiri in badan culimmada oo kaba mida qowlkood weeye awil akhara amase intooda badan ee culimmada ka mida qowlkooda weeyo macnaa waxa weeye qowlkan ah inaan ruuxa mubtadicaaan kala qaadno bal inuu daaciye yahay iyo inaanu ahayn hadduu daaciye dadka ugu yeedhayo yahay dee waxaa dhici kartaba ama isagiibaaba u baahan wax inuu ka helo xaggii axaadiistii isaga bidcadiisan uu dadka ugu yeedhayo ku doodayo ee uu dadkii kula doodayo u xoogeynaya inuu helo oo marka jaanibkaas ayaaba dhici karta inuu wax isagu iska ikhtiraacdo sii dee in badan asxaabal ahwaa kaba dhacday markaa ka lama aqbalayna riwaayadiisii laakiin ruuxii dee sidiisa kale mubtadicu ah aan daaciye ahayn ay taa ku biirtay run sheegay inuu yahay ruuxu dabdinayo wixii uu werinayo inuu yahay iyada waan ka aqbalaynaa dee in badanoo ruwaadii ka midana taasaa shanigoodu tahay oo raggaa ninkaba mida abaan ibnu taqriib ayaaba dahabi tarjamada uu ugu leeyahay ayuu markaa tarjamadiisa miisaanulcadilaal ku tarjamameeyey markuu waxyaala kaba soo hadlay ayuu yihi lanaa sidquhu wa calayhi bidcatu waa ninkaa run sheega ah ee runtiisa inaga inoo sugnaatay axaadiiskii waan kaba warinaya waa kaa inoo soo naqliya ee runta sheegaya bidcadiisna isagay saaran tahay lanaa sidquhu wa calayhi bidcatu waana kolley in badan baana taa la odhanaya haddaba kol haddii aanu daaciye ahayno waxaas de waa la aqbalaya arrin kale ay ku soo kordhiyaan halkan oo ah yaanu daaciyaba ahaaninbe xadiidkan uu warinayaa markaan daahirkiisa eegno wax bidcadiisa xoogeynayana waa inaanu noqon oo hadduu da daahir ahaan laysleeyay bidcadii buu nooc daliil u noqonayaa tuhmadii baa imakana imanaysa oo marka labada arrimood baa leega horta waa inuu dee ruux saduuqa yahay wixii uu warinayana dabdinaya aanu daaciye ahayn waxaan uu warinayaana daahir ahaan wax lays idhaaho malaa daliil baaba u noqonaya ama xoogeynaya waxa weeyaan bidcadan uu qabo waa inaanu noqon haddii intaa laysla helo riwaayadiisii waa la aqbalaya dadka badan ee ku sugan saxiixayn iyo keyrkoodbana taasunbay kuba xambaarayiin markaa wuxuu ihi nawowi raximahu llahu tacaala wadacifa waa la daciifiyey alwalu waa alqowlu alawalu qowlkii hore ahaa ruuxa uu yidhi waman lam yukafar qiila laa yuxtaju bihi mutlaqan tii weeye taas waa la daciifiyey oo waxaa lagu daciifiyeyba bixtijaaji saaxibayi saxiixayni labada saxiix labadii imaamee lahaa iyo wakayrihimaa keyrkooda ama kutubtan saxiixa lagu idlaaqay ama kutubta kaleba keyrkood xujaysiga ay xujayseen haddama aha werin ay wax ka wariyeenoo shaahid iyo mutaabaca ay uga wariyeen waa axaadiis usuula axaadiis xujaa iyaga xaggoodii lagaba qaadanayo ay xujaysteen bikaiirin in badan oo min almubtadicati dadka iyagu mubtadicada ahee hayru ducaati aan ducaadda ahayn taasba mooye oo qolooyinka mubtadicadii aan ducaadda ahayn in badanoo kaba mida ayay xujayseen marka taasaa u daliila oo bal haddii dee qolooyinka xadiisyadooda laydhaha kutubtia laga saaro jumlo aad u badan oo axaadiisa meesha kaba baxaysa taasaa u daliilo qowlkaa horena inoo daciifinaya marka bal qowlkii ay meesha ugu acdalsanaa halkanna ay sawaabka ama qowlkan xooggale ay kaba dhigaan waa taasoo waa ruuxii mubtadiceen bidcadiisaasi takfiir la gaaleeyo aanay keenahayn isagu daaciyana aan ku ahayn madhabtiisaa dadka ugu yeedhaya waxaan uu warinayaana daahir ahaan walow taasi matigaan inugu ol waa waxay kuba kordhiyaano jusajan iyo hadalkiisa ay kaba qaateene aanay ahayn wax daahir ahaan xoogeynaya arrinkaasna ay ku biirtay isaga sidqigiisa iyo tawaqigiisa iyo dhowrsoonidiisa iyo dee dabdinta uu wixii uu warinayo dabdinayo iyada taas waxay noqonaysaa in riwaayadiisii la aqbalo dadkana taasay kuba xambaarayiin bal shaarixuna waa sii wadaa kolleyna anigu ma qaban karayo fawaa'id fiicanna way kuba jirtaa ee hadal baa yar aan eegaya un markuu bikasiirin min almubtadicati hayri ducaati yidhi ayuu yihi ka cimraana bni xidaana wa daawuud bna alxusayni labadan buu mithaal u soo qaatay bal daawuud wax saasoon kaba qabtaa ma jirto labadoodaba ra'yiga khawaarij baa lagu sheegay laakiin cimraan ibnu xibaan oo kale saxiixa bukhaari buu ku sugan yahay laba xadiidna waa leeyo kitaabulibaas ku sugan oo midhaan caaisha adigu kitaabulibaas kuba sugan adugu xag suwar iyo xag iyo xariirta xidhishadeeda iyo macnaa naqdu sawar labada ayuu leeyahay oon kala dheeraynba cimraan ibnu xibbaanna waa nin khaarijiya waa caalimkoodii fiqihoodii shaacirkoodii waana nin gees markan ka eegna daaciye ah oo taasoo kale daaciyu ahaa bal dee haddii waxaana uu kaba mid yahay daa'ifa ay odhanayeen alqacadiya ama alqucadba barhkood ha kaba cabireen jamcu qaacidan ama alqacadiya oo adigu ama daa'ifa dee sufriya adigu alqacadiya aan idhaahno waxay niman aan iyagu daata iyagu marka la eego taada may bixi jirin oo ujeeddada dadkan umarada ah iyo madaxda dee intay seeftooda qaataan niman ka hor tago bannaanada galo la soo dagaalamo may ahaynoo iyagu jaanibka umay bixi jirin laakiin dadkay ugu yeedhi jireen bixidda iyo u qurxintoo kale oo isagu taas waa nin aqoon saranala u ahaa laakiin ninku aad nin dee u qasan waaba ahaayo waa ninkii cabdiraxmaan ibnu muljim markii uu cali dilay dee ninkaa isaguna khaarijiga ahaa asalkiisa horeba nin naasik oo caabida ayuu ahaa khaatimadiisa ay taa noqotay waa ninkii dee ashcaartan macruufkaee mashhuurka ah ku ammaanay dilkiisii taas oo kale isagii ka dhigay dad oo dhan ninkii ugu khayrka badnaa inuu yahay oo kale oo yaa darbatan min taqiyin maa araada biha ilaa liyabluqa min dilcarshi ridwaana oo wuxuu leeyaba waa nin taqiyo darbe kasoo fusho wuxuu ula jeeday ilaahay agtiisa inuu taa kaba gaadho dee adugu halkaasuu wadayo inii la adkuruhu yowman fa axsabuhu dee walba aw filkhar aw filbariyati walba waxaan xusaya aan u qaadanaya aan u malaynaya inuu dad oo dhan marka ugu mudan aha waa ninka adigu taas lahaa weeye cimraan ibnu xidaan saxiix bukhaarina uu kuba sugan yahay holo dee culimadii qaar dee kollay jawaabtoodii oo yaa darbatan min shaqiyin waa mid dee lagu mucaaradeeyo taasoo ay cibaaradiisii dambena kollay ninka caalimka qowlkiisu ahaaba inii la adkuruhu yowman fa alcanuhu wa alcanu cimraana waxadaana cibaarao kama cabire taasi waa nin kaleo isaga muqaabilkiisa hatiisa radinaya laakiin mid baa jirto horta nooca haba ahaadee labada xadiis waa laba xadiis oo koobane arrin baa jirta culimmadu ay sheegaan oo abi daa'uud iyo ay soo qaataan oo nimanka asxaab al ahwaa guud ahaan marka laysu geeyo nimanka khawaarijtaa xagga axaadiis ahaan ugu sixo badnaa sababtuna waxa weeye iyagu waxbay qabeen ah ruuxu dembi kabiira hadduu ku dhaco inuu ku gaaloobayo oo been uu laba yimaadaano inay gaalnimo keenaysay ahaayeenoo markaa waa nimanka uga dheer xagga marka laega been la sheego qolooyinkaa kale oo dee tashadudkooda iyo waxaas iyo bal wuxooda habaad oo marka la eego muctaqadkooda iyo waxyaalihii heerkii gaadhsiisnaayeen shiicada iyaga kuba ka siiye xun haba noqdeen laakiin xagga marka la eega been ahaan iyo taasoo kale aad bay ugaba fogaayeen dee waxaabay kaba cabiraan kuma jiraan asxaab alahwaa ee asaxu xadiidan min alkhawaarij oo kaleo bal markaa jaanibkaas iyo ayaa jira isaguna nin saasuu ahaayo oo dee kollay kutubta ama adabkaa noqota sida kaamilka mubarid oo kale iyo kutubta kale wax soo qaadiyo dee tarjamaysa kutubta taraajimta roonroon iyaba akhbaarihiisoo kala duwan ay kuba sugan yihiin bal adigu dad saasoo kolkol waa la helayaa laakiin qolooyinkaasna markuu sinfigaas yahay oo kale iyo dee adigu bal markaa arrinkiisu waa sahlanaanaya dee axaadiiskiisuna wax sidaasa maaha waa kuwa barhkoodna ay mutaabacaba ahaayeen waxaa dee kitaabka inooguba sugan bal taas wey arrinta kollay kale aan yar ida odhan laha yar eegtana iyada xaggan barhkoodee waan hadalladaynan kuba soo darsanay bidcada iyo qaybinteeda uu ka soo qaadayo dahabi miisaankiisana bal tashayucu markuu bilaa quluwin yahay iyo markuu quluw uu la jiro taas iyo bidcada weyn iyo taas baa eegan doontaane laakiin faa'iida dambe u dhigtaa suyuudi baale faa'iidada dambe uu dhiganaya waxa weeyaan dee ruwaadii saxiixayn ku sugnayd maha kutubtii kale bukhaari iyo muslim ay ka wada wariyeen ama midkood kaba wariyey ee inuun bidcanimo lagu sheegay ayuu magacyadoodii halkan kusoo sardiyaa bidcanimadoodaasi waxay ahaydna waa dhiganaya dee dadkuna waa dadkaa kollay casharaad ka gaadhay ee badan idinka arki doona olo aan isleeyahay ragga qaarkood dee raggii waxaa lagu sheegay barhkood way maqan yihiin oo dee shaydu markan xalay yar eegayay qataade iyo kumay dhicin oo kale qataada oo kale iyo kumay dhicin imaamka macruufka ah oo dee isaguna dadkii waxyaalahan barhkood lagu sheegona taas arrinta kale aan yar odhan lahaa waxa weeye markuu umuuraha soo naqlinayo markuu qaybta koowaad soo naqliyey dadkaas faa'iidadaasee ibraahim udahmaan oo nin saalixa ahaayo ay kaba mid yihiin oo dee lasoo naqliyay ama tarjamadiisa siyar oo calaam nubala uu ku leeyahay imaam axmed oo kale oo isagoo jiqilaysan lasoo hadal qaaday ibraahim udahmaan inuu fadhiisu yidhi ma habboona iyadoo dadkii saalixiintaa la hadalhayo inaan dee saa u fadhiyo oo kale waa deeto ahaa haddana waa ta halkan uu inoogu sugayo magaciisu taase waa nintaas bal qolooyinkaasu raggaasi ugu madaxay ayaa wuxuu ka cabiray ha ulaahi rumuu bilirjaay intan yareen doonaya inaan isku yar baraarujino weeye qolooyinkaas oo dhan waxaa lagu sii sheegay ama wax lagaga sheegoo lagu dacniyey alirjaa erjahinasyode wuxuu ku fasiray taakhiiru lqowli fi lxukmi calaa murtakibi alkabaa'iri binnaar qowlkii bal matalan ama xukumkii dee kan isagu kabaa'irta laba yimi wax lagu xukumi lahayo waxaasu mutay la odhan laha ama naar looba xukumi lahaa arrinkiisa in la dibdhigo dee layska daayo dee taas lama aan la xukumin oo dee ay tahay muqaabilkii khawaarijta marka bal waxaan leeyahay waxaa dhici karta raggan u malayn maayo inay aqwaashoodu saas ahayd walow irjihii ugu horeeyey uu kii soo baxay noocan uu ahaayo dee nin aalka rasuulka ilaahay ama cali bni abi aalib oo dadka u awowga ahaaya ayaa qowlkan iyo bal matala nooca ankan iyo ugu horeeya waayo markaa waa markay qadariyadii ama dee nimanka muctasile ee lahaa ama mansila bayna almansilatayn iyo sugaye kii isagu kabiire laba yimi waa ahlu naar lahaaba bal xataa haddaan magacii gaalnimo la siin dee xukumkii gaalnimay siinayeen magac faasiqna way siinayeen bal taas oo kale waa noocyadii ugu horreeyey laakiin horta adeerjaha kutubta inooguba sugan mid waa kan oo ah bal dadka iyagu kabaa'irta kuba dhacaya in saasoo kale dee saa muctasila leeda naar la dejiyo oo kale bal taa in laga joogsado la dibdhigo la iska dibdhigo bal xukumkii waxyaalo naar loo xukumi lahaa dee taasna wax fog maaha nooc kalea jiro raggan badankoodu noocii lagu tilmaamay ah ama nooca lagu sifeeyo ay kaba cabiraan irjaa lfuqahaa qayb kaba mid ah waa qaybtooda hore waa laga yaabaa qowlkan inay tahay laakiin rag dambe oo dee raggan kaba mida irjaa lfuqahaa ee dahabine kusoo celceliyo taraajimtooda siyar uu kuba leeyayo ama taa kaba cabiro irjaa lfuqahaa waxa ay tahay uun waa markan acmaasha la eegno acmaasha iimaanka musamihiisiin lagaba saaro dee iimaankii qowl iyo ictiqaad lagaba dhige laakiin acmaashan jawaarixda lagaba lala imanayo laga saaro magacan iimaanka iimaankii laga saaro taasoo kale waa irjaal fuqahaa qolooyinkii dee ahlulxadiidna ama dadkii salafkaana qowlkoodu wuxuu aha iimaanku inuu dee qowlkaa iyo ictiqaadkaa iyo ficilkii wada yahay laakiin nooca irjaa lfuqahaa isaguna nooc dheer ma aha raggana ha la yidhaaho oo barhkood dee culimada qaarkood aaskoodii ha u tegi waayeen saasuu qabay oo kale iyagoo siqaatu ruwaad kaba midahe laakiin waxa weeye waa noocaasoo dee dahabina waa ku soo celceliya ujeedada marka ninkaasi waa murjo odhanamay oo irjaa ulfuqahaa waxaa loo jeeda waa markaa taasoo kale bal haddaan eegno lafdiga magacaan iskaba daynoon eegno camali waxa kaba dhalanaya qolooyinkan musamal iimaan acmaasha kaba saaray camalkan oo laga tagaa inuu fisqi keenayo taas way qabeen oo ma aha nin leh faasiqma keenaya raggaa kumay jirin camalkan inuu fisqi keenayo inuu ruuxani bal waciidkii uu mutayaynaan odhanayne dee umuurahan waciidku ugu yimi dadkaa dee iyaga jasahooda uu yahay bal amaha laga dhaafa ama yaanay ahayn laakiin in ruuxan faasiq lagu magacaayo umuurahaas waa wax ay qabeen oo kale laakiin arinku ah waa iyagoo acmaashuun kaba saaray musamal iimaan oo taasba bal masaladii ziyaadiya nuqsaana kole mala waa iman kartaa qolooyinkan dee iyagu kuba darayna markan ay acmaasha ku darayaan musamal iimaan iyaguba qowlkoodu may ahayn malaa dee waxyaala aada u xadino barta qowlkoodu iyagana bacdi uu noqon mooye camalkan ka tegiisa laga tegay inuu ruuxa millada ka saarayo iyaguba markaas may qabinoo nin iimaankii ka tegey oo iimaankii laga waayo ka baxay kamay dhigin oo marka xagga marka la ega mu'addaha adda aada uguba badan ama taas nocna waa irjahan madmuumka ah ee ay leeyihiin daa'ifadii dee macruufka ahayd aan kufriga maciisaba camal aanu waxba u tarahayn baa iimaanka maciisana ruuxa macsiya waxba aanay u yeelahayn ay lahaayeen oo taas ee iyadu taasna waxaan filayaa raggan nin kaba mida oo taa qabay ama aan ruwaadda ee leeya waa siqo qowlkaa qabay maba jirto dee waa qowl baatilo oo waa qowlkaa madmuumkaee firaqdana qolooyinka firqooyinka ka hadlaana kaasay kuba soo daraan bal hadda waxaan leeyahay in irjahan waxay la tahay raggan in badan oo ka midi waa noocan irjaa ulfuqahaa iyo noocan may ahaynbe irjahan lagu sheego ruwaadda qaarkood taasba weeye inta kale laakiin waa taas nasbigiina isagaa fasiray tashayuciina wuxuu kaba dhigay taqdiimu caliyin cala saxaabiya laakiin tashayucaa intay kolley maraatib lahaaye fii curfi salaf tashayucooda qaaliga ka isagu dadkii cali iska hor yimaadeen jamal oo kale iyo sifiin iyo saxaabadii ahaa nimankii dacni iyo wax ka sheegayey ama qabayba cali inuu ka mudan yahi uu ka fadli badan yahay cusmaan walow qowlkaas cusmaan waa ka fadli badan yahay dee reer kuufa culimmadoodii intoodii badnayd qowlkooda uu yahay hoo suyuudiba wa qablahu aw bacdu cusmaan marka wa bacdahu aw qablo maalan dee waa markaas cusmaan markuu sheegayey qowlaani cali u idhaah laba qowl baa jiro ahlu sunnu ay taasba leeyihiin ay taa tahay laakiin noocaas tashayuc bay kaba cabirayeen culimmada reer kuufana waatay u badnaayeen dee naadir bay ku tahay inaan sidaa ku sifoobin in la helo kolkol dee kutubta taraajimta ay ku xusaan sida dalxat ibnu musarif iyo rag leh ayaa dee arrimahaas ahaa isagoo reer kuufa haddana qowlka aanu qabin oo kale waa naadir iyaga way ku naadirkaasi midna waa kaas isagoo laguma xeel dheeraanaye keenay in abubakar iyo cumar wax lagaba sheego cali inuu ka wada fadli badan yahay laba ictiqaadiyo bal ay meesha soo raacdo iyagii oo dee dulmi iyo waxyaalo loogu sheegayo kaasi waa raafido ama noocaas ee waa tashayuca qaaliga ah waa ka beriga dambena marka tashayuc la idlaaqo uu kuba dhici jiray laakiin kaa rafdigii weeye ama waa raafido kuwa ay odhanayeen haddaba qolooyinkan in badan oo kaba midoo barhkooda ayma yihiin nooca lagu sheegay nooca cali in la leeyahay cusmaan buu kaba fadli badan yahay ama barhkooda ay wax ka sheegayeen qolooyinkii dee isaga iskaba hor yimaadeen xuruuftii muslimiinta dhexdooda dhacday ayaabay ahayno iyaguna taas weeye qaybta dambe wadaana waa dee qoladii qadar rumu bilqadar budo iyaguna waa majmuuco dhane waa qolooyinka iyagu ictiqaadsanaa ruuxu ficilkiisan ama dee kasi sharka oo kale iyo waxyaalahaasi inay ficilka addoonka yihiin ama kasbigiisa yihiin ee debla maalan kaba dhigaya ilaahay subxaana watacaala ee in khayrkan loo nisbeeya sina aan looba nisbayno dawaaif xataa qataadiya ragga ay kaba mid ahayn bal umuurahani laakiin waa fawaa'id walow umuuraha bastinteedu kutubta taraajimta ay tahay halkan magacun baa laga qaatay idlaaqana kolley saamaha hadallaa imanaye laakiin waa tarjamadooda meelihii maxalka u ahayd ayaa umuurahaasi ay kuba suganyno bal adigu waa tan leeyay iyadana ay tahay in la yar ogaado athaaminatu mas'aladii sideedaad tuqbalu waa la aqbalayaa riwaayatu taa'ibi ninkii ka toobad keenay riwaayadiisa min alfisqi fisqi ka toobad keenay ila alkadiba beenta uun mooye fii xadiidi rasuulillaahi sala allahu calay wasalam xadiidkii rasuulka ilaahay laguma been sheegto oo falaa tuqbalu kadibka noocaasa haddii uu ruux idhaa waan ka toobad keenay lama aqbalayo towbadiisa ama riwaayadiisa abadan weligeedba iyo daa'imba lama aqbalayo wain xasunat haba fiicnaato dariiqatuhu waa towbadiisaas iyo siiradii iyo dariiqadiisu haba fiicnaateen imaamna wuxuu yidhi isagoo qowlkaa cid kale isaga tiirinaya kuma waafaqsanee kadaa saasuu qaala yidhi axmed ibnu xambalin waa imaamkaasee imaam axmed axmed ibn xamballe waa awowii aabihii waa muxamede iyo walxumaydiyo xumaydina sidaasuu yidhi shaykhulbukhaariyi bukhaari sheekhiisa ahaa halkii aynu soo haynay furuucdii mucdalka kaba dambaysay markii mucallaqa suuradiisa iyo xaqiiqadiisa u kaba warramayaan xukunkiisa ahayn xumaydi ayaynu dikrigiisa kuba soo maray maantana xumaydi baynu haynaa laba xumaydi bay karayiin kan waa kan inoogu sifeeyey walow maalintaasna aan sheegay sheekha bukhaari xumaydigaa hore waa nin kale kitaabkan aljamcu bayna saxiixayn la yidhaaho magaciisa moxamed laba yidhaaho ama ninkani bukhaari sheekhiisa weeye xadiidka koobaad inama alacmaalu biniyatan waa ninka uu kaba wariyo cabdullahi bnu zubayr baa la yidhaha waana reer bani asaduna waa nin quraysha oo sheekhiisii ahaa shaaficina asxaabtiisii iyo talaamiiddiisii oo ahaa waatan horena usoo sheegay inuu masar la tegay markuu dambe uu dhintay uu soo noqday maka ku soo noqday haddaba xumaydi oo sheekha bukhaariya iyo sayrafiyu shaaficiyu imaamka isna sayrafi la yidhaaho ee shaafici loo nisbeeye waa imaam usuuriya faqihna ah maxamed ibnu cabdilaahi baa la yidhaahaa dee sayrafina waa nisbadiisaas saddex boqol iyo soddonkii hijraduu dhintayoo waa nin mutaqadima kitaabkan risaale shaaficina waa ninkii sharxayba ama raggii sharcadee isagaaba uguba horreeyey xagga madhabta shaaficina waa nin qolooyinkan asxaab alwujuuh laydhaah ama weji madhabta kuba leh taas baabuu kaba midiyo martabadaa sare nin ku sugan wey haddaba sayrafigaa isna shaafici saasay wada yidhaaheen oo macnaa maxay yidhaaheen ruuxu eeg faasiq buu ahaa waajib uu ka tegey baabuu faasiq ku noqday macsiyo uu samaynaya buu faasiq ku noqday saasaan riwaayadiisii u celinay riwaayadiisii baa sidaa loo celiyeyna cadaale de cadnimaba jireen berigii dambuu toobad keenay wixii oo dhan buu ka soo noqdo toobaddiisu way hagaagtay ee marka horeyna axaadiistiisii waan celinaye imanka axaadiistiisii uu warinayo waan aqbalaynaa kol haddii toobadaas fiican taas uu toobad keenay toobad toosan uu toobad keenay taasi wey markaasi waa masalo iska cad laakiin maxay ka soo reebeen waa istisnaa tan uu iska riixayo isagu yah istisnaha ah waxaan uu ka toobad keenayaa hadday tahay inuu been sheegay oo uu rasuulka ilaahay waxaanu odhan uu nisbeeyey ama aanu samayn uu nisbeeyuu beentaa sheegay oo waa qolooyinkii wadciga iyo waxyaalahaas ama lagu tuhmayey ama laguba sheegay uu taa idhaa iminkaan ka soo noqday waan ka toobad keenay markii dambe xaaladiisii markii lala socdayna dariiqadiisu ay fiicnaatay kaa isaga riwaayadiisii dhaawacaa gaadhi waayo dee rasuulkaa werina kadiban calaya laysa ka kadibin calaa axad beenta aniga layga been sheegtaa ama laygu been abuurtaa been ruux kale lagu been abuurtay maaha waa shareeco mustamiro oo diin lagaba dhiganayo fasaadkaa weyn baa kuba sugan markaa dhaawacaa isaga gaadhay waxa weeyaan dee riwaayadiisii dib uma soo noqonayo ma kamayo dib loomana ninkii hala yidhaha waa toobadkeeno toobadii waa caadi toobadiisu waa saxiix wixii kale bal ha lagaba aqbalo laakiin xadiis dambe iyo riwaayad dambeon kaba aqbalnaa ma jirta ayay yidhaaheen waa tan marka wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala qaala sayrafiyu weliba sayrafi hadalkiisii wuxuu yihi waa sharxa risaala kullu man shaksi dhammaantii asqadna aan ridnay oo aan tuurnay oo dee aan celinay khabara warkiisii bikadibin been halkani kolley riwaayu kaba hadlayo waxay hadalkayna been dhammaantiibaabay hadalkiisu noqday oo masaladii hore wax ka acaamsan weeyo haddii fisqigani been kaba yimi xataa been dad kale lagaba sheego haba noqoto been kale haba noqote aan celina meesha imanaysa laakiin ciraaqi iyo suu qowlkaa hore aanu uga bixin waxay ku qaydeen halkan waa dadkii ahlu riwaayo ahaa ahlu naqliga ahaa waa kadibkii fi lxadiidi nabawiyi taa horun bay kuma qaydeen cibaaradu laakiin cibaaradiisu way ka weyntay taa lam nacud ma laabmayno oo liqabuulihi aqbalkiisa taas aan aqbalo bitowbatin towba uu laba yimi kuma laabmayno waa hadalkiisa uu kaba soo naqliya markan laakiin kadibkiisan khaas yeelo waman dacafnaahu ninkan daciifino lam nuqawih ma xoogeynayno bacd kol haddii mar uu daciif noqday dib uma xoogeynayno laakiin taasi waxay keenaysaa hadalkaa hore ahaa ruuxii taa'ibka ahaa ee fisqi ka toobad keenay ama dee waxa weeyaan waxyaalihi inaan la aqbalayo haddaanay kadib ahayn umuurahaas ay waafaqaana hadalkiisa nooc ta'wiilha kuma sugnaadee ciraaqi taqyiidkiisa wuxuu ku qayday ee wuxuu u jeedaa dacafnaahu bikadib fi lxadiisi nawowiyi oo ninkii lagu daciifiyey jaanibkaasna lam nuqawihi bacdahu markaa dabadeed waxa weeyaan dib uma xoogeynayno bikhilaafi shahaadati ay wahaada alxukmu dhaho xukumkan ah ruuxaas been uu xadiidka rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi isaga kaba dhacday riwaayadiisa markii hore loo celiyey inaan in kastaba ha toobad keenay dib loogaba aqbalayn xukumka caynkaasi in la celiyo ah ee imanka xaggii riwaayada aan celinaynaa xukumkaasi bikhilaafi shahaadati shahaadadii waa wax khilaafsan buu ahaadayoo xagga markhaatiga marka ay noqoto dee hadduu ruuxii markhaatigiisii loo aqbali waayey kadibkaa uu sheegay ama taas uu sheegay uu marka dambe wixii nadiif ka noqdu hagaag uga toobad keeno shahaadadiisi waa usoo noqonaysa waayo waa dad khaasa iyo wax aan fasaad weynin ruux baaba dhici karta fasaadku inuu ku koobto tani waa shareeco mustamiro oo dee ilaa qiyaami saaca lagu dhaqmo dad aada u badanna ay kuba dhaqmaan ayaa meeshii ka soo baxaysa oo waxaan sharci ahaynoo dadkii sharci loogaba yeelo bal haddii beentaasi socoto marka waa si albaabkaaba laysaga xidho ayaan kaa dib loogaba aqbalayn taas buyn hadalkii aimadaasi waa cad yahay baan filayaa hadalkii nawooyinbaa inoo dambeeyay qowlkiisii oo ah ruuxii bal lagu ogaaday mar uun haynooga noqotee kadib fi lxadiidi nabowi riwaayadiisi dib inaan loo aqbalin hadalkan sayrafina walow ka acamsan yahe taas bal kaas baan saa ciraaqi inagoo raacayna aan kuba qaydaynaa si aanu dee waxa weeyaan arrinku aanu noqon ruuxii mar daciif noqda dib baan dhammaysaba wax loogama aqbalayo waqaala samcaani waa imaam kale samcaani baa wuxuu yidhi kollayna dadka dee macrifadoodu waa shay aada u muhim oo dee jaanib dadkan wax laynooga soo naqlinaya hadalkoodii aan ku intifaacayna soo sheikhulislaam ibnu taymiya oo meelo majmuuc ulfataawa ka mid ah waxaan filaya mujalladka koobiyo tobnaad inu ah oo kuba yidhaaho ruux kasta oo faa'iido diiniya ee ruuxay kaba soo gaadhay ama sanoo kale toos mubaashir ha ugaba soo gaadho ama waasidaha kaga soo gaadho umuurahaas oo kale waxay ay tahay waa sheekhiisii ayuu yahay oo sheekhiisii buu noqonaya saas baabuu yidhaha dee shuyuukhu salaf waxay u yihiin ba ama dadkaa salafkii waa shuyuukhun lilkhalaf dadkii dee aasaartoodii ku intifaacan inkastoo haba fogaadee asalkiisi aad ku intifaacdaa xaq buu kugu leeyahay sheekhna waa kuu yahayba walow dee maanta kollay malaa dee taasi xuquuqdaas iyo umuuraha iyo ixtiraamiyad iyo umuurihii dee kale diinta barak cilmiga nafcigiisana ahaa dee dad badan waa adab dhan oo inagaba maqane bal markaa samcaanigu dee waxaan leeyahay hadda marka dadka macrifadooda iyo maxaa asarkoodu tahiyo taasi waa shay aada u muhima samcaanigana horta waa usra ayaa samacaaniyiin layidhaah baa jirto asar weyn diinta kuba leh usartani waa usar dee markaan eegno ninkan magaciisa mansuur horena yaanu magaciisa inoo sheegin halkii tadliiskan fal cancanadan kuba soo maray hadal uu leeya ama dee qowl uu lahaa mansuur ibnu moxamed ibnu cabdiljabbaar baa laydhaah kale sabcaantana waxay dhahan waa badni reer tamiim ka mid eh sida muuqata malaa waqtiyadii ugu horreysay dhawankaa khuraasaan iyo wixii ka sheeye la tegey ayay dadkii tegey ay ahaayeen waayo markii dambe dee xaaladoodu dhowr boqoloo sano dabadood dee caajin baa laguba tirinayay markaa taas markaa waana usro reer marwe oo asalkoodu xanafiye ahaayo malaa usrada dee nin caalimo aada u muuqdo iminka aan dikrigiisa iyo waxaan garanayno taariikhdiisa aabihii moxamed ibn cabdiljabbaar baa u horeeya usrada usradu laakiin xanafiyay ahayd isaguna xanafiyanimo ayuu kuba koray min faqiih oo munaadirana waa noqday isagiiyo walaalihii laakiin markii dambe ayuu wuxuu isu bedelay shaaficiye ti isaga kaba dambaysayna usradu ee waxay isu bedeshay shaaficiye waana usro asar weyn laho ee isaga kutubtiisa kala duwaneen kitaab tilmaami doona uu hadalka kuba yidhi iyo nin uu awow yahay oo aada u macruufo abu sacdi samcaani laydhaho kitaab aada u qayima laakiin xagga ansaarta dhigto waa kutubta marka sidan oo kale nisba ay ku timaado laga helo cidda ninku yahay oo ansaabta oo kutub lansaab waana dee kitaabka suyuudiya ibnibnu masalan asiir oo kale iyo kuwaasi waa kutubtoodu isaga mukhtasaraadkiisii weeye waa kitaabka meesha baabka asalka u ah oo waa kitaab saddex iyo toban mujalad ee ku madbucay alansaab bal haddaba ninkan idinkaa weeye bal kolley malaa axwaal kala duwan oo wada cibro leh ayaana kuba sugnayd tarjamadiisiio bal waa eegi kartaan tarjamadu siyaro calaam nubala iyo keyrkii kuba leeyahay waqti carabi intay dhexda ku qabsatay isagoo soo xajaya uu geera meera ugu raaci jiray oo kale waa imaamkii oo halkaasoo kale lagu haysto saxraa awrta loo dirinayay iyo waxyaalo iyo dee markaa uu bal noqday shaaficiye oo kale markuu noqday kolley fitnatii kaba dhacday marwo iyo umuuro dhacay wuxuu leeyahay kitaab imaka hadalkan uu ku yidhi laydhaa qawaadiculadilla waa kitaabkan uga jeedo kolley usulna waan naqrinaa waa kitaab usuululfiqhiya kutubta usuululfiqhigana kutubtooda ugu mudan buu kaba mid yahay qawaadiculadilla fii usuulilfiqhi bal dee cibaarada baxrulmuxiid sirkashi oo kale wuxuu kaba dhigaa inuu dee kutubta shaaficiyadu ay alifeen kitaabka ama dee ugu fiicanba uu yahay naqlan waxijaajan kitaabka haddaba qawaadiculadil waa kitaab madbuuca isaan bal dabcada ugu roon idiin sheego dabca daarulkutub alcilmiya madbacaysaa jirto laba mujalad ku madbacaysan xadiistiisuna ay takriirsan tahay laakiin kolley daarta iyo umuuraheedu waa umuuro iska macruufa dabca aan la ictimaadsadana maaha mar ruuxu isku hawlo laakiin waxaa jirta dabcan laba nin oo midna qiyaaska wixii ka horreeyuu doctoora kuba qaatay kolley sacuudiga midna intii dambeu doctoora may hayna uu taam yeelay shan mujallad bay ku madbacaysan tahay laba doctoor oo kolley tirada sacuudiga ah ood moodo inay isku sarayo mid kasta alxakami nisbadu ay tahay ayaa wada loo midi waa doctoraagiisii waa inta badan saddex mujallada hore midna labada mujallada hore u taam yeelay oo kitaabku waa madbacaysan yahay kolley sacuudigana waa lagu madbaceeyey isagoo dabco fiican oo muxaqaqa qawaadic adilla shan mujalladna uu ku madbacaysan yahay bal ruuxii dee in rabaana kolley waa dabcada uu qiimayn karo ee dee aada u dabdisan muxaqaqa ah laxnigeeda iyo akhdaadeedu ay iska yaraan se kitaab khada lagama waayo dee kutubtaas dadku ay alifeen ama dawaarulkutub alcilmiya dabcadaa jirta kolley mana uu war u hayo maxamed xasan yiiti oo doctooro aada usulka aada ugu fiican oo beri labaatan sanood ama soddon sanoo hortood lahaa waan kitaabkan wadaan soo saarayaa ee kutubtiisan kale usuulka ay hadalkaasi kuba qoran yahay inuu wax soo saaray kaa waruma hayo bal kitaabkaa weeye haddaba waxaan uga jeeda in kitaabkaasi kuba baraarujino waayo waa kitaab mudano waayo kutubta garashadeedu waa muhim iyo kitaabka nafciga le si uu ruuxu u isticmaali karo wuxuu hi samcaani man kadaba ruuxa been sheega fii khabarin khabar waaxidin keliya waana kitaabkan usuul fiqiga ayuu ku leeyahay kutub kaloo lahayana waa leeyahay khabar keliya ninka isagu been ku sheegay xadiis keliya ama riwaayo keliya aan ogaanay isagoo been laba yimi beenta waa isagoo ikhtiraacda waxaa laba mida xadiisa daciifa isagoo sanad saxiixa u yeela waayo had iyo goor kadaabintu saasa way samayn jireen matiga waa matiga daciifa isagu ma ikhtiraacin sanadkiibuu ka tuurayaayo sanad aad moodo dee cadceed oo kale ah markaa xagga la eego siqada ruwaadda iyo macrifada ayaa loo yeelayaa oo markaasay isqaba waayeen raggan iyo matigan ay warinayaan sida uu yahay baa dee dhacda bal haddaba taasna waa nooc mawduucii una ee ruuxa taa lagu ogaado wajaba waxaa waajiba isqaadu maakii riditaankii taqadama horreeye min xadiidi xadiiskiisi kaba mida arrinka luu soo kordhiya samcaani taa hore waxay ahayd ninkaa isagu aan ku ogaanay kadib in kastaba ha toobadkeenay riwaayadiisii dib uma aqbalayno isaga qowlkiisana maxaa ku sugan riwaayadan aan ku ogaanay inuu been ku sheegay ee kollay inta badan ilaahay dadka marka u horreeya kuma fadeexeeyo ee bal taas waxaa dhici karta inay riwaayad ka horreeyeene ninkaas wixii kale u warinayo hore u wariyana intaynaan ogaan intaynaan ogaan weeye riwaayadan aan la helin wixii riwaayaadkiisii hore o dhanna waa la daadinaya riwaayaadkiisii hore o dhanna waa laga wada tegaya taas bal taasna waa qowlka waana dee arrin sawaaban nawowi baa laakiin taa wada diidan wuxuu idhi qultu imaam nawowi baa le waxaan idhi haadaa kani waa ama ha la yidhaaho ninkaa toobad keeni toobadiisii riwaayadiisii dib uma aqbalayno ama riwaayaadkii horaaba la daadinaya waa guud ahaan kaasoo dhammi kulluhu dhammaantii mukhaalifun wuxuu khilaafsan yahay liqaacidati madhabina innaga madhabteenna marka la eego qaacidadiisii iyo wa madhabi kayrina kayrkeenba madhabtiisii oo ah ruux hadduu toobad keeno in dee toobadii laga aqbalayo taas oo waxa weeyaan towbadiisu ay ansaxayso kol haddii towbadiisa ay ansaxdayna riwaayadiisii la aqbalayo sida shahaadadiisaba loo aqbalayo ama ku gaaloo soo islaamay soo gaalnimo kuba jiray markaa dambe wixiisii looba aqbalayo taas baa imaam nawowi yidhi marka wuxuu yidhi weliba isagoo meel tilmaamay walaa yaqwaa ma xoog badno oo alfarqu farqin baynahu waa kan isagu kadibkan fi lxadiidi nabowi ka toobad keenaya iyo wa bayna ashahaadati kii xaggii waa riwaayadii markaas dee riwaayadiisii iyo shahaadada dhexdooda in waa kan bal markaa wax farqiyo aynu ku kala farqin karno meesha jirtaa ma jirto ujeedadu waa ruuxii markhaatigiisa aan kadib uu sheegay ee kale aan u celinay hadhow hadduu toobadkeeno shahaadada waan aqbali lahayn dee wuxuu leeyahy taas farqi u dhexeeya markaa xaggii riwaayayo shahaadana halkan ma jiro ama xoog leh saa daraaddeed ruuxu haddii toobad dhan oo hagaagsan oo aynu ku kalsoonaano uu toobad keenay riwaayadiisiina ha la aqbalo taas baa bal umuurahi uu tilmaamay waafaqsan buu leeyahay laakiin bal kollay culimmadu qowlkan waa qowl ay iskaga daba tagaan raajix yeelaan suyuudina kollay bal aad buu ugaba sii hadlayaa wuxuu leeyahayna qowlkoodani qawaacid iyo umuuraha ma khilaafsana laakiin arrin ayuu halkan kuba sheegay uu leeyahay umuuradeenna weyba aanu diidanayn oo fiqiga kuba sugan oo noocan shabahaya ayaaba jiraan laba farac buu sheegay ama laba arrimoodoo wuxuu leeyahay kutubta matalan fiqiga baabullicaan waxay kuba sheegaan oo dee fuqahada shaaficiyaba ay sheegaan ruuxii zaaniga ahaa hadduu toobad keeno oo toobadiisu ay fiicnaato zinana waa lagu yaqaanay muxsankii dee ruuxa haddii uu muxsannimo loo eegayo ama ixsaankii keenaya ruuxii qadfay in loo xadayo keenayey kol haddii markii hore zinadaasi ay kuba sugnaatay ha toobad keeno towbadiisuna haba fiicnaatee cirdigiisii jaanibkaasi ma soo noqonayo ruuxii qaadifkiisa hore u dhaawacmay markaa looma xadayo oo iyadoo hadda uu toobad keenankaa loo xadhayn buu leeyahay taas waayo sulmadan iyo dhaawacan kuba yimi cirdigiisiibaa weli baaqi ah marka waa arrintan shabahayso taasoo meel kale ah arrin kalena waxaa kaloo sheegeen buu yidhi ruuxii haddii la qadfo oo intii aan dee uu dacwadiiba haba keeno indee loo xadana weeye ruuxii muxsin cafiifka ahaa loo xada ciddii qadaftay xaddii bal siddeetankii ulood laguma dhufto haddii iyadoo la qadfon weli xaddii la oogin ay caddaato inuu zinaystay oo kale intaan qaadifkii la xadin taasna lama xadahayn waa dhacaya arrinkiisii sababtuna wuxuu leeyahay waxay ku cileeyeen ilaahay wuxuu caadadiisuba ama dee caadadii ay kuba dareeriyey inaanu ruuxna fadeexayn liawali mara waxa suurtagale ziine ka horreysay meeshii inay jirto tanba ay muuqatay tanna taasaan odhanaynaa buu leeya bal waa umuuro dee isagu uu ku baraarugay suyuudi oo uu leeyahy masaa-ishaasba waa u nadiir fiqigii kuba sugan calaa kulli xaalin bal nawowi qowlkiisu waa tan uu sharaxa muslim buu ku soo celiyaa irshaadkiiyo halkan laakiin a'imadii kale qowlkoodu waana ilaalin uun xadiidkii rasuulka la ilaalinaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh arrin kaleo aada u muhiima sharaxa kuba sugan oo ah bal maxaa riwaayo iyo shahaado waxay ku kulmaana way jirtaan horena wax uga soo yar taabanay waxay ku kala tagaana way jirtaa ee masaladan imanka hadalka nawowi kuba timi si uu faa'iidadaas u muujiyo isagoo kitaabkiisana alashbaah wanadaa'ir iyo xaggan qawaacidka fiqigaba ee ay furuuqdaasi kuba sugan tahay ayuu isagoo qaraafiya kaba soo naqlinaya ayuu dabagelayaa ee wayna eegan doontaan oo qaraafi baanu kaba soo naqlina bal furuuqda u dhaxaysa umuuro badan bay ku kala tagaan waxay iskaga mid yihiinna waa jiraan bal waxyaalihii shahaado iyo riwaayo uba dhexeeyey bal taasna eegtay iyadoo dee meelo qaarkood khilaaf jiro ataasicatu masaladii sagaalaad idaa rawaa hadduu wariyo xadiidan xadiida shakhsigu uu wariyo uma nafaahu uu anfiyo almusmicu kii maqashiyey isaga xadiidka waa kii uu ka wariyo sheekhiisii ahaa uu anfiyo oo uu yidha anigu xadiidkaamaan warin eeg nin baa dee xadiis odhanaya xadasanaa fulaan fulaankii baa yidhi xadiidkaas anigu agtayda kumama sugna maan warin buu yidhi arrinku muxuu noqonayaa de casrigii riwaayadna wax jira weeye oo waa waxtaasi jiray oo dhacay oo waaqaac kala duwan loo dee bal matalan barkood mu'alafaad sida daaraqun iyo ay uba alifeen khaasatan qayb kaba mida dee ay u alifeen ama noocan ba falmukhtaaru qowlka la doortay waxa weeye masaladii tafsiil baa la gelinayaaye annahu waa kan musmicee waxaan filayaa in kaana hadduu yahay jaaziman mid goynaya oo binafyi anfintan uu anfiyayo uu yahay mid jasminaya oo dee ka dhigaya inuu hubo waxaan inaanu xadiiskiisi ahayn oon isaga laga maqlin waaba bian qaale isagoo yidhaaha maa rawaytu anuu xadiidkaa maan warin mase been buu iga sheegayaa oo kale ninkani been buu iga sheegayaa iyowa naxwa wax la midoo adigu ay ku sugan tahay jasmin uu anfiyayo inuu xadiidkaas isagu uu wariyo ama laga maqlay uu anfiyayo maxaa dhacaya markaas wajaba raddu in la celiyo xadiidkii weeye maha raawigii xadiidkan in la celiyo ayaa waajib noqonaysa ujeeddadu waa almarwi maaha axaadiistii oo dhan waa almarwi aladii jacala xadiidkan gaarka ah ee uu leeyahay anigu laygama warin in la celiyo macnaa waxa weeye tacaarud baa iman raawigani isagoo siqa ayuu ina leeyahay hebel baan xadiidkii ka maqlay dee ninkii kalena isagoo siqa oo lagu kalsoon yahay ayuu leey maya xadiidkaas aniga lagama maqlin qowlkoodii baa iscaaridaya tacaarud baa jira way isburinayaan dee arrinkiina markaa maxay tahay labadoodina run ma wada sheegayaan markaas laakiin kii inooma cadda inagoo siqanimadoodii ku dhaawicin wixii kale laakiin xadiidkan gaarka ah ayaa laga tegaya la iska daynaya la celinaya taas weya markaa weliba marka wajaba raddu walaa yaqdaxu waa arrin muhima walaa yaqdaxu ma dhaawacayana raddigaasi aan xadiidkan celinay fii baaqi riwaayaati raawi raawiga riwaayaadkiisa inteedii kale canhu isaga kaba warinayo hadduu ninkani dhowr xadiisba ninkan ka wariya ama axaadiis badan uu xadiis ka mida yidhaha maya xadiiska iyagii maaha kaasi oomaan warin xadiiskaasun baan celinaynaaye axaadiistii kale uu ka warinayey iyada sideedii baan u aqbalaynaa waa xadiiskan uu leeyahy maan warin unbaa la celinayaa ma aha ruuxii been buu sheegay oo nin kaluu kaba sheegay cadaaladiisii baan dhaawacaynaaba oo ninku cadligiiba waa kaga baxay lama odhanayo waayo dee isagii waa nin siqaa waa kan le anigu wixii waa goynaya waan wariyey kii kalena maan warin labadoodii midkood aqbalkiisa aan aqbalnaa kii kale kama mudnaa labadii waa laba noo inoo siqa ah markaa dee midkoodun qowlkiisa intaan qaadana kii kale qowlkiisii kama dhigayno baadire marwigii un baan ridaynaa axaadiistii kalena raad kuma yeelanayso ruuxa cadaaladiisina raad kuma yeelanayso taasi markaa waa taa maxay tahay waa isagoo gooyo oo jasmiyo idha xadiidkan anigu maan warin laygama maqlin igamu maqlin been buu iga sheegaya umuura caynkaas dewata fa in qaala hadduu yidhaaho laa acrifu ma garanayo marka xadiidkii lagu soo celiyey ayuu xusuusan waaye xadiidkaa hebel baa nooga kaa sheegaa la yidhi waa garan waaye u xusuusan waaye wuxuu ihi ma garanayo anugu aw laa adkuruhu amase ma xusuusin aw naxwu hadal kuwaa la mid ahoo adigu dee tilmaamaya un iminka wixii inaanu xusuusnaynin nefyi kuma sugna ee waxaan garanaysa ruwaad kala duwan sa suhayl ibnu abi saalixba xadiidkii rasuulkii ilaahay inuu xukumay bilyamiini washaahid waana dariiqiisa lagaba warinaya oo kale dee isagaa bal wariyey oo dee abii kaba warinaya can abi hurayrata in raggii ka wariyeyna rabiicatu bni cabdiraxmaan rabiicatu ra'yi imaamka la odhanayay baa kaba mid ahaa nin kaloo rabiico ka maqla u yimi oo yidhi dee xadiidkan baa maalan taasoo mee wuxuu yidhi ma garanayo tuu dee rabiica iga kaa sheegay tuu hadduu rabiica xaggayga kama wariyey isaga intaad ka warisay markaa ana iga sii wariy ujeeddo dee waa ogaya waa ninkaas oo kale oo bal markaa taasaa dhacday bal dee wuxuu leeyahay daaraqudni man xadatha waa nasi ninka xadiis sheegay haddana ilooba xadiidkiisii dee waana bashar insaan meeshuu imanayaa taas oo kale oo dee waxayd walba xadiis shaahidi walyamiin nasiyahu suhaylun ladii ukhid canhu markaasuu fakana bacdu can rabiica yarwiihi fakana bacdu can rabiica can nafsihi yarwiihi la yudaco ujeedada markii dambe maxaa dhici jirtay suhayl xadiidkii markuu baahday inuu wariyo isagii ma xusuusna waalidkii inuu kaba maqlay ma xusuusna muxuu odhanayey rabiicuu ka warinayey marka xadaanii rabiica markaasuu muxuu odhanayay xadaanii rabiicatu canii anigu xaggiisa waa si uu xaaladii ilaaliyo markaasuu sanadkiina marinaya si a xadiidkiina marwi meeshii waba bixin marka arrinku hadday xusuus la-aan tahay dee bashar waa had iyo goor waa iloobaaya taa waan aqbalayna dee waana jiraan amsilo kala duwan baa taa jirta culimada qaarkood hadday ilaahay waan celinayna halka axaadiis ay kuba celiyey xadiidkanoo kale ay kaga tegeenna sida xanafiyada qowlkooda uu yahay kollay culimadu taas dee qowlkoodan kale ay raajix yeelaan fain qaala hadduu idhaha laa acrifu aw laa adkuru aw naxwow lam yaqdax fiihi riwaayadiisii ma dhaawacayo xadiiskii waa la aqbalaya ruuxiina waa ruux iloobay unbaabu noqonaya ee taasna way dhacdaan waman rawaa ruuxa wariye xadiian xadiie uma nasiyahu ilooba xadiidkii uu wariyey jaaza alcamalu bihi cala asaxiix waa qowlka saxiixa xadiidkii inay bashar weeye kol haddii cid laan ku kalsoonay ay nooga hubto inuu wariyey waan aqbalaynaa in lagu camal falaa way bannaanaanaysaa cala saxiix wahuwa qowluljumhuuri min aldawaa'if jumhuur ulculamaa qowlkood weeyo dawaa'ifta ujeedadu muxadisiin fuqaha iyo dee nimankaa iyagu bal ahlkalaam ba la odhanayaba dheh khilaafan libacdi alxanafiyati xanafiyada bacdigood inagoo khilaafayno dee xadiidkaasoo kale iyo ciladaa kuba cileeyey ama ku celiyey bal adigu masaladu kolle waa taase laakiin arrin baa yar jirtoo laga yaabaa xataa hadduu ruuxii leeyay anigu igamuu maqlin ninkana uu siqo yahay barhkood le may aan aqbalo waa la aqbalayo fuqaha badan qowlkoodu yahay xaafid muxajarna walow sharxi nuqbadeesan qowlkiisuu yahay laakiin sharxa bukhaari marka wada xadiis markaa halkaa salaada ama dikriga salaada kaba dambeeya baabkiisaoo kale markuu qabanayo ee hadalkiisu madhab ahaan iyo si usoo naqlinayo waa kaba duwan iyo fuqaha taasuu kaba soo naqliyahay laakiin bal waxaa dhacay xadiis ee saxiixayn kuba sugan oo inin waxa weeyaan abu macbad la yidhaaho oo mawaalidii ibnu cabbaas ahayd baa wuxuu wariyey xadiidkii ibnu cabbaas kaba wariyey inay dee jirtay waqtigii rasuulka dikrigan saro loo qaadayo uu kuba garanayo salaaddii inay dhammaatay waa xadiidkeedii oo kale abu macbadkii dee iyadoo dee nin kale kaba warinaya dib loogu noqdayo waaba inkiray anigu maan warin buu yihi kam igamuu maqlin haddana xadiidkii muslim oo kale iyo dee waa iyaga laftigiisa way soo saareen xadiiskuna saxiixaynba waa kaa kuba sugan shaafici oo kale suurada nafteeda ayaa wuxuu kaba cabira kaanahu nasiya waa iloobay oo kale arrinkii waa taas iyadoo inkaar jiro ayaa surooyinka kala la aqbalay barhkood baa waxay ka dhigaan dee koladii ilow meesha aan ku salayn karnaa cidina ay istiqaadiyeen xataa suurada jaxdigaba la aqbalay laakiin qowlkoodii musalaxay nooguma sugnaa kanba weeyeen walaa yukhaalifu ma khilaafayo halkan aan leenahay ninkii hadduu wixii uu iloobay waa laga qaadanayaao waa laga warinayaa haadaa kani karaahiyata shaaficiyi shaafici karaahiyadiisiiya wagayrihi keyrkiisa zuhriya rag leh alriwaayata werin can ilaxyaai dadka nool wax laga wariyo taas ay karheen oo kale waaba intaasuu ku dafiro oo ila igamuu maqlin oo hadha halkaa wax kaagama yimaadaan arrinku kale qisay lahayd oo maxamed ibnu cabdilxakam la odhanayo waana usrooy macruuf ahayd oo dee maalikiye ahayd oo markaa uu tegey dee isaga iyo usrada qaar isagii aabihiiba ay raaceen walow markii dambe la arka madhabtiina kuwa laameen shaafici dabadeed khaasatan odag iyo hoy bal markaa ayaa arrin buu u sheegay qiso u sheegay maxamed baa uu shaafici kaba maqlay anaa aabihii buu u sheegay oo dib markii shaafici loo soo naqliyeyna waa xusuusan waaye waa inkiray ama uu xusuusan waaye oo kale aabihii baa tii dhibsado isri malaainankaagu dee been buu kaba sheegayaa oo kale iyo taas oo kale markii loo isaga yidhi anaa xusuusin doona markuu xusuusiyey buu xusuusto markaasuu hadalka ku yidhi dadkaa nool waxba ha ka warine waayo waxaa dhici karta markii hadhow dee tanoo kale inay timaado tuhma ay kugu timaado markuu yidha ma igamuu maqlin oo kale ama inkiro arrinku tan buu ahaa haddaba wuxuu leeyahy tan iminka masaladan aan hayno oo kale iminka tan in shaafici qowlkiisaas dee waxba ima aan leenahay ha lagu camal falo isagu waa arrinkaa iyo ciladaa iman karta unbay taasi ayda arrinkan aan leenahay waa lagu camal falayaa oo ilowgii waxba kama soo qaadin waa wax la iloobin baa lagaba dhigaya waxba tani ma khilaafsano ujeedadiisu waxayd waa sida rownoo dee isagoo noolba waa laga warinaya dadkii kalena wuu kaba warinaye waayo insaankiiba ah mucarad lilnisyaan ee haddii uu isagu u degdego wixii asal faracu kaba warinay faraciyo asal bay halkan kaba cabiraane inuu dafiro waxaa dhici karta ruuxii tuhmay inay ku timaado oo la idhaha been buu ruuxii kaba sheegayay markaasi aanay taasi uga dhicin bay ahayd boy alcaashiratu tii tobnaad man akhada cala taxdiidi ajran kolley waa masale iyaduna kolley waxyaalaha cadaaladin weli daba socota waa dadka dad cilmiga ay dhigayaan xoola ku qaadanaya ama waxay dad u dhigayaan bal masalada ay allah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bihamdika ashhadu an laa